Aan ku bilowna dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sheegtay inay suurtagal tahay inay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka ay u diraan dhinaca gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya si ay uga qayb qaataan dagaalka halkaasi ka socda laakiin ilaa iyo hadda aanay jirin ciidamo ay direen. Waraysi gaar ah oo uu siiyey VOA wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Cali Bedel Maxamed ayaa uu ku sheegay in dowlad deegaanku ay qayb ka tahay dowladda federaalka Itoobiya isla markaana ay taageero u fidinayaan dowladda dagaalka ay kula jirto jabhadda TPLF laakiin waxa uu meesha ka saaray warar maalmihii lasoo dhaafay la isla dhex marayay oo sheegayay in maamulku uu ciidan diray wasiirka ayaa magaalada Jigjiga ugu warramay wariyaha VOAda Maxamed Cabdiraxmaan Gata
runtii waad mahadsantahay marka koobaad si guud waxaan rabaa su-aashaas oo mara badan baraha bulshada kusoo laalaabanaysa inaan shacabka uga jawaabo runtii dadku waa inay ogaadaan ama shacabka soomaaliyed ay ogaadaan dowladda deegaanka soomaalidu waa deegaan kamid a maaragtay dowladda federaalka islamarkaana waa deegaanada ugu muhiimsan ee difaaciisa iyo midnimada wadanka maaragtay kaalin ugu muhiimaad kor kasoo qaadanaya haddana inay kasii qaataan ay tahay intaa waxaa dheer oo shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan ay tahay xoogga lala dagaalamaya laga hortegayo ma aha xoog qoomiyeed gaara ku socda ama maaragtay qorshahoodii yihiin teera iyo deegaano gaara inay wax yeelaan si guud waa xoogag raba inay isbedel wadankan ka keenaan mar labaad dhibaatooyinka soddonka sane soo jiray ee shacabka soomaaliyeed loo geysanaya inay haddana mar labaad ayaad mooda inay ooman yihiin oo xiis ha wadaa ay mar labaad dadkii dhibaatooyinka u geysanaysa kale usii geystaan dabcan waxay u socdaan inay wadanka mataladiisa iyo hogaaminta hadda jirtay isbedelka ku timida si guud ba in maarata la mujaxaabiyo isla markaana ay keensadaan meesha xoogag ay saamayn ku leeyihiin shacabka soomaaliyeedna taariikhdii dhibaatadii la mariya hadda kahor intii lagu celiya ay tahay annaga xukuumad ahaan iyo guud ahaan dowladda deeganka soomaalida dabcan t p l f wax walba oo lagaga hortegayo hadday noqoto taakuleen hadday noqoto xoog iyo caqliba annaga xukuumad ahaan waan garab taaganahay waanu la dagaalamaynaa dabcan su-aasha ciidama la qadaya ciidankaas maaragtay oo ay shacabka soomaalida isdhex wadaan maxaaneed waxa weeyaan ciidan intii hadda intina laba cusub berri keena masaada markii la yidhi midna ma jirto laakiin dowladdii maadaama qayb muhiim oo dowladda dhex ka mid an nahay dabcan dowladdan federaalka oo hogaaminaysa isacabinta iyo dagaalka lagu hayo maarata kooxda t p l hogaaminayso tala walba oo ka timaadaan ku garab taaganahay annagoo hogaamin ahaan iyo xukuumad ahaan iyo shacab ahaanna dhibaatooyinka deegaanka naga loo geystay dadkii u geystay mar labada inay fursad helaan meel walba ay joogaan waan kaga hortegaynaa dabcan ogolaan mayno waanu la dagaalamayna xoog iyo xeeladba laakiin hadda wax maanta ciidan baan qaadnay beri baan qaadayna meesha ma talo waa hagaag madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa bin cumar xalay wuxuu soo dhigay bartiisa facebooka qoraal uu kaga hadlayay arrimahaasi dadkuna ay u fasirteen in ciidan loo dirayo goortaasi sidoo kale waraysi uu maanta siiyey madaxweynaha wargeeska adizaman wuxuu ku sheegay in hawsha ciidanka la dirayo ay jirto arrintaana ay qorsheynayaan arrimahaas oo dhan wadiin waxaa leedahay waxba kama jiraan weyaan dabcan kuma dhihin ciidamada la dirayo kumana dhihin maantaan dirayna anagu wax walba ona looga baahan laakiin oo ciidamada iyo xooga t p f laga hortaga waan dirayna waanu maaragtay lana halgamayna xukuman ahaan iyo dowlad ahaanna t p l f oo mar walba rabta midnimada soomaaliyeed iyo sujuudba qarannimada wadanka inay saamayn u geysato ilaa haddana ay ku taamayaan inay dhibaatooyinka wadanka kasii hayeen khaasan deegaanka soomaaliya dhibaatooyinka ay kusii hayeen inay maaragtay mar labaad sii horseedaan waanu ka hortegaynaa waanu dabcan waxaanu mar walba sheegaysan hadda koo sheegana fariinta aad sheegtay aad leedahay ciidamaa la diri iyo waxbaa la diri dabcan kuma kala duwanin waxaan mar walba sheegaynaa oon hadda aan ku sheegay oo hadalkaaga iyo su-aashaada aan maarta wada jawaabayay annagu xoog iyo xeeladba t p l f inaan ka hortagno waanu la dagaalamaynaa baaqa dowladda dhexana qayb baanu ka nahay dabcan waktima iyo xillima waa su-aal kale mana taagna hadda laakiin xilligii loo bahdiyo waktigii loo bahdo waan kula halgamaynaa waanu la dagaalamaynaa sidaan hore ula soconay hadda maalmahan codsi ka yimid dowladda federaalka jiray oo deegaanada loo soo gudbiyey deegaanka oromiyoo kale deegaanka sidaam oo kale in markaa ciidamo laga codsaday ciidamadina ay iyagu hadda ku dhawaaqdeen oo weliba ay goobihii tageen sidaas si lamid haddii codsi uu kasoo yeero dowladda dhexe diyaar mutiinna ka qayb qaataan dabcan codsi walba oo ka yimaada dowladda dhexe islamarkaana maaragtay lagaga hortegayo xooga t p l f diyaar baan nahay waa tahay dabcan waxaa tidhi hadda ma jiraan iskuma hayno ciidan baa la diray ciidan baa la diray dabcan haddii ay run noqoto in ciidan la diray shacabka deegaanka maadaama jiraan dad badan oo ka digaya in ciidan loo diro waqooyiga maanta maxaad ku qancinaysaan runtii kuma cusba ciidamada ka socda dowladda deegaanka soomaalida ama maaragtay hadday ka qayb qaataan ciidamada qaranka ee federaalka iyo haddii hadda kuraba maaragtay xuduudaha deegaanka difaaciya dowladda deegaanka soomaalida ciidamada gaarka iyo xoogooda marka keliya waddanka difaaceen ma aha hadday dhacdo in ciidamada la geliyo ama la tago goobaha dagaalka waxaan ka warqabnaa dagaaladii herteri waddanka kasoo qaatay ciidamada deegaanka soomaalida sweed badan baa tegey waddankan difaacay taariikhna ku lahaa dabcan askar ahaan dhibaata nagu soo gaadhay laakiin de magaca dad soomaaliyeed iyo kuwa wadanka ku difaacayeen waxaan ka warqabnaa sida ururada al-shabaab iyo argaysada oo kale inay miisaamada diirudiciidada iyo booliska iyo jamaacada wadanka soomaaliya kula dagaalameen maantana haddii loo baahdo ciidamada deeganka soomaalida inay wadanka difaacaan sabab dib loogu istaagaya ma jirto dowladaha federaalka iyo xukuumadaha maaragtay deegaanada federaalka mid waan ka dhignahay laakiin su-aasha shacabka ayaa muddo inay mar walba hor ordayaan ay leeyihiin cilmo la qadaya waqtiyada in la gaadho ayaa ka habboon dabcan dareen guud iyo arrin siyaasad ma jiri karaan laakiin sida xoogga loo saaran yahay oo bomboomiyo codsan looma yaallo anaguna ciidamada imaanaan u jirin laakiin sabab aan u dirin haddii loo baahdo oo deelad loo arka inay mar walba saameyn yeelan doonto oo ay isku dayaysa inaysan jirto ama dowladda hadda jirta inay bedesho simalkaana xoogo iyaga ka amar qaato ay ka dambeeyaan waddanka keenan waan la dagaalamaynan waxaan loo aragnaa taas inay danta soomaaliyad ku jirto dhibaato dambe oo soomaalida loo ogolaan gacmaha laga laabadin hagaag ugu dambeyntii maadaama xilli ay laskaga jiro baaqa bulshada aad gaarsiinaysa shacabka degan
runtii waxaan jeclaan lahaa shacabka soomaaliyeed inaan fursaddan uga faa'iidaysto shacabka soomaaliyeed waa shacab ku nool deegaan dhibaatooyin daanta kor lasoo geystay waa shacab aan helin adeegyadii aasaasiga ahaa ee loogu talagalay hadda kor inay helaan soddonka sana tibeela haystay waa shacab waa shacab shacabada maaragtay deegaanada dowladda federaalka ka kooban tahay xagga adeega iyo shacabka horumarinta adigu liti waxaana aaminsanahay saddex sano u dambaysa wax badan in nolosha laga qabtay hadday noqoto suuqyada ganacsiga iyo kaabeyaasha dhaqaale oo kor loo qaado hadday noqoto dad soomaaliyeed oo maxaafis iyo muxalad jigiisu yimidoo mar walba hadlaya hadday noqoto dadkii soomaaliyeed oo si shaksiyan cirdi wala sharaf wala fikraya oo xalli kara waa midka koowaad adintay dhinac waan ku faraxsanahay shacabka soomaaliyeed inay dowladooda waxay ka qabaan dareenka ka qabaan weydiiyaan facebook qoran waan soo dhaweyn haddii u baahan laakiin waxaa badatay waan rabaa shacabka in lagu digo wararka kutarbiteenka shaksiyaadka danaha gaarka ale ama shaksiyaadka raba dowladda inay jiha kale u qaadaan oo hawl aan jirin ay ku mashquuliyaan ama har raba shacabka iyo xukuumadda inay kala fogeeyaan waxaan leedahay inay ka waan joogaan
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka cali bedel maxamed oo magaalada jigjiga ugu warramayey wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata haatan aynu egno dalka britain wasaaradda caafimaadka dalka britain ayaa sheegtay in sideed iyo afartan kun shan boqol iyo saddex iyo konton kiis oo cusub oo xanuunka covid sagaal iyo toban nuqulkiisa cusub ee delta laga helay dalka britain halka saddex iyo lixdan qofna ay u dhinteen xanuunka toddobaadkan waana tiradii ugu badnayd ee dhimashada ilaa iyo lix iyo labaatankii bishii maarja xilligaas oo ay dhinteen toddobaatan qof shan iyo tobankii january ayaa shan iyo konton kun toddoba boqol iyo koob iyo lixdan kiis la helay wixii ka dambeeyey muddadaasina waxaa la sheegay in xanuunku uu soo yaraanaya ama uu hoos soo dhacayey warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha iyaga qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil
kiisaska kale u kacay ayaa imanaya iyadoo ra-iisul wasaaraha britain boris johnson uu ku adkaysanayo in badiba xayiraadaha england saaran la qaadayo sagaal iyo tobanka bishan inkastoo ay saynisyahanada iyo xeeldheerayaasha caafimaadku ay aad uga biyadiideen go-aanka dowladda england keli kuma aha xanuunka sii badanaya yurub dalalka norway netherlands spain iyo jarmalka ayaa iyaguna qaarkoodna dib u dhigeen dabcinta bandooyada qaarna ay soo rogeen xayiraado cusub warka keliya ee ay dhagaha bulshada britain ku raaxaysanaysa ayaa ah iyada oo mashruuca tallaalku si wanaagsan u socdo arbacadii toddobaadka lixdan kun saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan qof ayaa la siiyey tallaalka dhibicda hore halka ay boqol iyo shan iyo siddeetan kun lix boqol iyo koob iyo lixdan qofna ay qaateen labada dhibcoodba in ka badan laba qaybood dadweynaha britain ayaa iminka la tallaalay dadka waaweyn ee qaangaarka ah sida uu sheegay xogayaha caafimaadka britain ganacsatada iyo guud ahaanba bulshada ku nool britain oo ay soomaalidu ka mid tahay ayaa ka warwarsan in haddii ay xaaladdu sidan kusii socoto oo xayiraadihii la soo celiyo ay ku adkaan doonto inay ganacsiga sii wadaan iyagoo iminka uun soo kabanaya waa kuwan qaar ka mid a xubnaha ganacsatada jaaliyadda soomaalida ee degan galbeedka magaalada london asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waa maxamed cusmaan waxaan ka hadlayaa yani ganacsatada london degan weliba west london makhaayad yar baa noo furan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin logi waa ka soo baxnay hadda logi dib baa loo saarayaaba hadda la leeyahay sagaal iyo tobanka bisha marka haddii la qaadi waayo keyskiina waa sii badanayaa marka waa baqsannahay aad baan u cabsanayna yani marka loo fiirsiyo dhaqaalaha xaggiisa iyo dadka mataqaana soo kabashadii iyo ma fahamtay yani horumarka la tiigsan lahaa after mataqaana after macnaha lockdownka marka dee ilaah baan leenahay ilaahi subxaana watacaala khayran ma furo subxaana watacaala xataa mataqaana dadku wuxuu ku samaynayaa stress iyo isku buuq iyo siduu keenaya haddii again lockdown kale dib loo galo marka xaajadu waa sii dhumaanaysa inay kasii darta maahan ama sii wanaagsanaalayso marka dee waxaan filaynaa in macnaha waxaana ay sii yaraadaan ilaah idankiisa sidoo kale waxaa dareenkooda ila wadaagay dad soomaaliyeed iyaguna magacaygu waa saynab cabdi yuusuf horta qadarta ilaahay baa leh waxanina waa arrimo ilaahay wato waa imtixaan laylagu imtixaamayo horta ilaahay waxaan ka baryaa intayna usoo celin laakiin haddii ay xanuunku soo noqdo iyo haddii bendow layna saaro waxa weeye nafteena u baahan waayo cudurrada la isqaadsiinayaa dadkaa badan ee isku imanaya populationka waxa weeyaan ma fiicna waa in sideenii loo xidhaa face maska loo xidhaa waa in bendow layna saaraa waayo dee dawladda inagayna ilaalinaysaa magacigu faarmasiile haddii cabdixafsow mar labaad inagu celiyo lockdownka waxaan u arkaa niyad shab iyo qalbi tartar cusub iyo guryahooda fadhiisto marka wallaahi ruhaantiisi waa dad hadaynasin oo ay neef qaateen oo ay soo baxeen oo isu yimaadeen oo masaajidkii lagu tukay dee ilaahay haynaga soo haynaga faydo dhibaatadan adduunka qabstay waa cadho ilaah lagu garan maayaan hay-adda caafimaadka britain ayaa ka dalbatay in boqolaal kun oo qof ay hore usoo dhigaan xilligii ay ahayd inay qaataan tallaalka dhibicdiisa labaad si loo tallaalo dadka ugu badan ka hor sagaal iyo tobanka bishan julaay shan boqol iyo labaatan kun boqol iyo afar iyo sagaashan qof ayay dowladdu u dirtay fariimo deg deg ah wixii ka dambeeyey toddobadii bishii julaay iyadoo lala socodsiiyey inay la kulmeen qof xanuunka qaba waxaana lagu amray inay guryahooda aanay soo dhaafin ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa in yarun ka hor intii aanay daabacaddan soo bixin sheegay inay u muuqato in khatartii ugu badnayd ee coronavirusku ay gabagaba tahay laakiin kiisaskan cusub ayaa hadalkiisa meesha ka saaraya waxayna u muuqataa in britain sida dalal kale oo badan oo caalamka iyo yuruba ku yaala ay weli u baahan yihiin inay sii wadaan la dagaalanka xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa laga cabsi qabaa inay sii badato tirada dadka cusbitaalada geli doona wixii ka dambeeya marka xayiraadaha la qaado bandoo kale oo britain la saaraana maaha wax lala yaabi doono cabdi xaafi dacwad ismaaciil v o a london
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsan yahay cabdi xaafid